alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah amaa bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii alqawaacid alarbac qaacidadii saddexaad ayaan maaragtay maraynay alqaacida athalitha sheikhu wuxuu leey qaacidada saddexaad ana nabiya sala اllah alay slam dahara calaa unaasin mutafariqiina rasuulku sal lla ly slama wuxuu maaragtay kasoo dhex baxay dad kala maaragtay tagsan fii cibaadaatihim yani wax ay caabudayaan cibaadaadka hadda macbuudaad baa laga wadaa yani masdarkii yaa waxa la istaajiibooskii ismi mafcuulka marka rasuulku sal alla alay slama wuxuu kasoo dhex baxay ama uu ka adkaaday dad macnaha cibaadaadkooda ku kala duwanaa minhum waxaa kamida man yacbud malaaika kuwa malaaigta caabudaa kamid aha wa minhum man yacbud ambiyaa saalixiina iyo kuwa ambiyadii saalixiinta caabuda wa minhum man yacbud ashjaara walaxjaara waxaa kamid ahaa kuwa geedaha iyo dhagaxyada caabuda wa minhum man yacbud shamsa walqamara waxaa kamid ahaa kuwaas rasuulku sal kasoo dhex baxay uu ka adkaaday kuwa qoraxda iyo dayaxa caabuda waqaatalahum rasuulu llahi sala lla ly slam rasuulka allana sal lla ly slam waa uu la dagaalamay oo gaalnimuu haddana ku xukmiyey walam yufariq baynahum mana aanu kala saarin waxay caabudayaan haba kala duwanaadaane wixii gaalnimada keena ayay isku waafaqsanaayeen oo waxa gaalnimada keena waa maxay ilaahay waxaan ahayn in la caabudo marka yani gaalaysiintaas iyo dagaalkaasi kuma gaar aha kuwa asnaamta caabuda keliya laakiin qof kastoo alla keyrkiis caabuda qeyb buu ku leeyahay ama nebi ha caabudo ama weli ha caabudo ama maarata qof saalix ha caabudo ama geed ha caabudo ama dhagax ha caabudo wadaliilu daliilka arrintaa kutusanaya wuxuu yahay sida musanifku uu leeyahay qowluhu tacala alla qowlkiisa uu yihi wqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatu wayakuuna adiinu kuluhu lilah la dagaalama gaaladii mushrikiinta la dagaalama ilaa fitna laga waayo fitnana waxaa ugu weyn shirkiga ugu weyn allah waxaan ahayn in la caabudo yaa fitnada ugu weyn ay tahay asalka diinkuna waa maxay waa in allah la caabudo alla keligiis la caabudo cibaada lagu keliya yeelo marka si fitnada meesha uga baxdo la dagaalama nimankaas oo yakuuna diinu kuluhu lilah diinkuna allah uu u sugnaado marka wuxuu rabaa inuu sheego shiikha kitaabka alifay adilada maaragtay kutusinaysa in macnaha wax ay caabudayeen ay kala duwanaayeen markaasu wuxuu leeyahay wa daliilu shamsi walqamar wuxuu ka wadaa yani daliilka kutusinaya inay allah waxaan caabudeen kuna saabsan manaa inay caabudeen wixii ku saabsanaa si gaar ugu saabsan qoraxdii iyo dayaci inay caabudeen wadaliilu malaa'ikatina saasoo kale alaleeyahy wadaliilu ambiyaa ina saasoo kale alaleeyahy macnaha in macbuudaadkooda ay kala duwanaayeen iyo inay saalixiin caabudi jireen iyo qorax iyo ambiye iyo wax noocaas oo kale ah adiladeedu buu sheegaya manaa inay cibaada dadkaas ay ka dhacday ay caabudayeen ama dadkaas wanaagsan ama ambiyada ama malaa'igta ama qoraxda iyo dayaxa wax noocaas oo kale ah adiladu marka waxay u badan tahay qur-aankii bay u badan tahay ilaa maaragtay hal kamida labada daliiloo geedaha iyo dhagaxda caabudaadooda ka hadlaayay waa xadiidkii abiwaaqid leysi noo imaan doona oo dagaalkii xuneyn markaan u baxna wuu leeyahy anagoo mar dhow soo islaamnay marka aayadihii wuxuu ku bilaabay manaa daliil shamsi walqamar inay dadka macnaha caabudi jireen shamsada iyo qamarka wa min aayaatihi leyl wanahaar aayadihii alleh waxaa kamid ah iyo xujooyinkiisii habeenkii iyo maalintii waashamsu walqamar iyo maaragtay qoraxdii iyo dayixii laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamar adinku ha u sujuudinina qoraxdii iyo dayixii toona ha u sujuudinina marka awoodda alle dhamaystirnaanteeda iyo mashiicada alle siday maaragtay u socoto iyo xukunka alle suu waasic u yahay iyo naxariista alle say maaragtay u waasic tahay u naxariistay addoomadiisa allana inuu keligiis uu yahay oo cibaadada aan wax kale la wadaajin daliilkeedu waa maxay waa habeenkii iyo maalinkii oo macnaha maalinkii iftiinkiisaasaa laga faa'idaysanaya dadkuna waa ku dhex shaqaysan karaan habeenkiina mugdigiisaasaa laga faa'idaystaa oo dadku waa ku xasilaan oo waa ku nastaan oo waa seexdaan qoraxdii iyo dayixii yaa aayadihii alla iyaguna ka mid ah oo nolosha bani aadamku aanay toosaynin wixii ku saabsanaa maaragtay jirkooda iyo xayawaanaadkooda qoraxda kama maarmaan qoraxdii iyo marka dayixii masaalix aada u waaweyn dadku ku qabaan markaasa alla wuxuu ka reebay inay caabudaan qoraxdii dayix maxaa yeelay waa wax alla uu maamulo qoraxdii dayaxan alla abuuray allaana maamulo waa laba maaragta makhluuqoo laylisan caabudinina marka ayaga wasjuduu lilahi aladii khalaqahuna waxaad u sujuudaan oo aad caabudaan oo cibaadada ku keli yeeshaan allihii abuura iyaga marka dulalkale ha caabudinina waa haba maaragtay weynaadaan waxaa sida qoraxda iyo dayax oo kale wax waaweyn ha noqdaan faa'iidada lagu qabana haba badatee maxaa yeelay waxaas wax makhluuqaadkaas ka socda maaha iyagu waxay iska leeyihiin maaha waa wax alla xaggii ka socda alla manfacadaa geliya allana abuuray in kuntum adaatihiin iyaahu tacbuduuna kuwa alla maarata cibaadada ku keli yeelaaya cibaadada ku keli yeelaa isaga diinkiina alla u saafi yeela wa daliilu malaaikati daliilka ku tusinaaya in dadka qaarkood malaa'igta caabudi jireenna wuxuu yahay qowluhu tacala qowlkiisa uu yihi walaa ya'murakum an tattakhiduu lmalaa'ikata wannabiyiina arbaaba alla idin fari maayo ama haddii kale haddii la nasbiyo waxay u noqonaysaa yani basharkaas alla soo diray ee rasuulka ah ma idinka ma idin faraayo an tattakhiduu lmalaa'ikata wannabiyiina arbaaba inaad malaa'igtii iyo nebiyadii aad ka dhigataan macbuudaat la caabudo ayadan wadaadku uu keenay walaa yamurakum waa iska soo gaabiye mog waxaa ka horeeya aayad kale ka horeysa suurat ali cimraan maa kaana libasharin ma u haboona mana u banaana qof bani aadan ah an yu'tiyahu llahu alkitaaba walxukma in alla kitaab iyo xukum uu siiyo iyo cilmi iyo nebinimo iyo iwanubuwata uma yaquula linnaasi kadibna dadki uu ku yiraahdo kunuu cibaadan li aniga caabuda sabab nusuulka waxaa la sheegay ma ogta in maaragtay nin yahuudi kamid ah iyo nin oo nasaaradii kamid ah reer najraan yani kan yahuudigaah waa waa madiina wax ka deganaa reer banu qurayd u ahaa abu raafica la dhihi jiray kan kale oo nasaaradana wuxuu ka yimid dhinacaas najraan buu ka yimid nasaarad oo carab ahaa aan deganaan jirta najraan marka labadiiba way hadleen waxay yidhahdeen abu maxamedow waxaad doonaysaa inaan adiga ku caabudno oon rabbi kaa dhigano markaasuu wuxuu yihi ilaahan ka magan gartaas inaan ilaahay waxaan ahayn la caabudo inaan dadka faro caabudaadda ilahay waxaan ahayn la caabudo inaan dadka faro ilaahan ka magan galay waxaas alla ima farin aniga markaas aayaddan soo degtay marka ma kaana libashari an yutiya llahu kitaab an yu'tiyahu llahu alkitaaba walxukma wanubuwata uma yaquula linnaasi kunuu cibaada lii min duni illah walaakin kunuu wuxuu leeyahay kunuu rabbaaniyiina yani waxaad noqotaan kuwa maaragtay rabbi loo nisbeeyo oo fuqaha ah oo xukamo ah oo cilmile oo cilmiga ku camal fala oo dadka waxbaro u faa'iideeya cilmiga kiisa yeela dadka ku tarbiyeeya oo macnaha dadka sida maaragtay loo maamula yaqaana oo yani loo hagaajin lahaa diinkooda iyo dunyadoodaba kadib baa markaas alle wuxuu yidhi walakin rabbi ma kuntum taclimuuna kitaaba ma kuntum tadrusuuna yani kitaabka aad baranayseen sababtiis iyo maaragtay wixii aad maaragtay baranayseen darteed u noqda rabbaaniyiin noqda walaa yamurukum kaasi basharkaasi marka ma idin faraayo munaasibna umaaha mana u banaana an tattakhiduu malaaikata wanabiyiina arbaaba inaad malaa'igtii nebiyadii aad ka dhigataan macbuudaat la caabudo qiraaco kaloo walaa yamurukum dhahaysaa jirta allana idin fari maayo an tattakhiduu malaaikata wanabiyiina arbaaba inaad malaa'igtii iyo ambiyadii aad ka dhigataan rabbiyaal marka dadka qaarkood inay marka caabudi jireen baad marka fahmaysaa malaa'ig iyo ambiyo laakiin maaha wax ambiyada alle ay dadka faraayaan waa wax shaytaan uu faraayo wadaliilu lambiyaai yani in dadka qaarkood ambiyada ay caabudi jireen wax ku tusinaya aanan la ogolaynna qowluu tacala qowlkiisa uu yihi waid qaala allahu ya ciisa bna maryama waxaad custaa waqti alla uu yihi ciise bnu maryamow a anta qulta linnaasi maadaa dadka ku yidhi itakhiduuni iga yeesha waa ummiya yani aniga iyo hooyaday ka yeesha ilaahayni min duuni illaahi kuwa la caabudo alla sokadii ka yeesha ma adigaa dadka faray marka nasaaradii baa marka meeshaas lagu ceebeynaya oo iyagaa waxay yidhaahdeen alle saddex buu kii saddexeeye yahay laba kalaa jirtay leey markaas alle wuxuu leeyahay maadaa yidhi anigay hooyaday macbuudaad iga dhigta dadka maadaa ku yidhi markaasu wuxuu leey waa qiyaamo moogta subxaanaka ilahu ceeb adaa ka hufan hadalkaas xun ay sheegayaan alle waa ka hufantahay iyo wax kastoo adiga aan munaasab ku ahayn maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaqin aniga marnaba munaasab ii ma ah inaan ku hadlo wax aan tilmaamahayga ahayn oon sheegto oo aan xaq u lahayn maxaa yeelay qof bani aadamkii ka mid a ama malaa'ig alla u dhow ha noqdaan ama ambiyo alla soo dirsada ha noqdaane ama keyrkood ha noqdaane ma jiro mid ayaga ka mid oo xaq ku leh cibaadada maqaamkaas ilaahiyada allu ku gaarya ee dhammaan dulalkan la sheegayo ama malaa'ig ambiyo waxay doonaan ha noqdaane malaa'ig iyo makhluuqaad kalebe waa addoomo la maamulo waa khalqi ilaahay waa kuwa baahan oo fuqara ah in kuntu qultuhu allow haddaan hadalkaa ku hadlay anigu faqad calimtahu waad ogta huwa waxaad hore ogaatay taclamu maa fii nafsi allow adigu waad ogta wax nafteeda ku jira walaa aclamu maa fii nafsika wax naftaada ku jira anuma ogi wixii aniga marka iga soo fulay allow adaa u cilmi badan wixii maqana allow adaa u cilmi badan nabiy llahi marka ciisa yani ilaahu ka edab qaadanaya markuu alla la hadlaayo ma aanu dhihin waxaas ma aanu dhihin ma aanu dhihin nabiy llaahi ciisa ma aanu dhihin lam aqul shayan min dalika saas ma aanu dhihin ee wuxuu ku hadlay hadal uu naftiisa ka anfinaayo inuu warkaa yidhi mansabkaasna anigu macnaha mansab aan leeyaha maaha meelaan gaarayna ma aha waana maaragtay taasi waa mustaxiil ina dadka waxaas ka dalbo anigu rabbigiisna waa uu nasahay oo ceeb waa ka hufay yani hufid oo dhamaystiran cilmigina alluu u celiyey markaas wuxuu caddeeyey wuxuu reer bani israa'iil ku yiri kolley yani kitaabka kuma qorna hadda ninkan taclaam lguyuub ee u dambeysa laakin ma qultu lahum yaa ka dambeysa ayaddaasa ka dambeysa kuma aana dhihin ayagii ilaa maa amartanii bihi wixii aad ifartay moogi marka anugu addoon yani allihiis raacsan baan aha marka alla raacsan baan aha maaha qofku dhiiran kara weynidaada allow maxay tahay taas marka wax lay faray waa an icbudu llaha rabbii wa rabbakum allaha caabuda keligiis oo anigana rabbidii ahaa idinkana rabbidiin ah marka cibaadada alle keliyaan maarata faray inay allah u saafi yeelaan cibaadadii taasina waxay keensanaysaa in aan ka reebayo inay aniga iyo hooyaday macbuudaad naga samaystaan waxayna caddaynaysaa arrintaasi inaan anugu ahay addoon alla abuuray sida alle uu rabbigeena idinka u yahay yuu anigana rabbiga u yahay wa kuntu calayhim shahiidan mid la jooga baan ahay ahaa oo macnaha ayaga la nool baan ahaa oo arrimahooda maaragtay ka warqaba oo qofkii wax maaragtay fiican sameeyey qof kaleba waa waan waan kala garanayay intii aan noolaa maa dumtu fiihim intii aan la joogo falamaa tawafaytanii allow markii aad i oofsatay kunta anta araqiiba calayhim adigaa maaragtay taalacanaya oo sirtooda iyo waxay qarsanayaan iyo allow adaa u cilmi badnaa wa anta calaa kulli shayin shahiid adigana maaragtay wax walba marag ka ah oo u ogaal badan oo u maqli og oo u arki og cilmigaadu wax walba uu koobay maqalkaaduna maarata wax la maqloo kasta waa u koobay araggaaduna wax kastoo la arko waa u koobay addoomadaadan adaa ku maaragtay abaal marinaysid wixii aada og tahay ood ku og tahay iyaga oo ama maaragtay khayr ah ama shar ah wa daliilu saalixiina marka daliilka ku tusinaaye in saalixiinta ay qaarkood ay caabudi jireenna waa alla qowlkiisa uu yidhi ulaa'ika aladiina yadcuuna kuwa ay caabudayaan ama ay baryayaan yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila iyaga laftooda yaa rabbigoodii abuurtay waxay ka dalbaayaan dhowaansho oo iyaga laftooda qurbo raadinaya ee ma mudna in la caabudo ayaga marka kuwa ay caabudayaan ayaga laftooda maaragtay arrimahooda ku mashquulsan oo waa dad alla u baahan oo alla maaragtay u dhowaanshihiisa raadinaya ulaaika aladiina yadcuuna kuwaas ay caabudayaan ama ay baryayaan oo ambiyadii iyo saalixiintii malaa'igtii ah yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata yani dhowaansho alle u raadsanaya ayuhum aqrabu koodii ugu dhowaansho badan alle ayaa u raadsanaya siday u kala fiican yihiin iyo cibaadada ugu dadaalaan iyaguna ay ugu tanaafusaan si alle ugu dhowaan lahaayeen wax alle wixii marka qaban karaan oo camal saalixan way sameynayaan alle u dhoweynaaya oo naxariis alle ay ku gaarayaan wayarjuuna raxmatahu naxariista alle ay maaragtay rajeynayaan oo yakhaafuuna cadaaba cadaabka allena waa ay ka baqaayaan marka wixii cadaabka gaarsiin lahaa bay ka fogaanayaan oo kamid ah de maalan inay dadka yidhahdaan na soo caabudo annaga marka dadka saalixiinta iyo ambiyada iyo malaa'igtu waxaa ma sameeyaan qofkaad aragto sole dadka isoo caabuda aniga isoo barya markaan dhinto anoo qabrigii ku jira isoo barya qof kaluhu qofkaasu saalix ma ahan qof wanaagsan ma ahan waa shaytaan ina cadaaba rabbika kaana maxduuraa cadaabka alle wuxuu ahaaday mid maaragtay ay waajib tahay in laga fogaado oo laska ilaaliyo oo laga digtoonaado iyo sababta keeni lahaydna maaragtay laska ilaaliyo marka waxaa loo baahan yahay maxabadii baa loo baahan yahay alla in la jeclaado khowf iyo rajaa loo baahan yahay qofku marka cibaadadiisu waa u dhamaystirmaysaa saddexdaas shay hadduu haysto qalbiga marka haddii maxabadii laga waayo rajihii iyo khowfkii laga waayo wuxuu noqdaa qalbi aan khayr ku jirin buu noqdaa shartuna meel kasta uga timaado maxabadan waxaa calaam u ah calaamad u ah inuu addoonku ku dadaalo camal kastoo alle u dhoweynaaya oo uu marka camalkiisa o dhan alle u saafi yeelo oo uu si fiican u sameeyo oo shuruudii arkaantii uu iska hagaajiyo qofku marka sheegta inuu alle jecel yahay isagoon saas u dadaalin waa beenlow wa daliilu ashjaari daliilka ku tusinaya dadka qaarkood inay geedaha caabudi jireen wuxuu yahay qowluhu tacala alle qowlkiisa uu yiri afara'aytum allaata walcuza markii alla uu sheegay wixii rasuulku sal sl u la yimid oo hanuun iyo diin xaqa ah iyo in laysfaraayo alla keliya la caabudo waxa mushrikiintu ay ku sugan yihiin oo dulalka ay caabudayaan oo tilmaamihii dhammaystirna aan lahayn waxna aan anficin waxna aan dhibaynin ee magacyo un iyagu iska sheegteen oo wax macno aan lahayn ahaa oo mushrikiintu iska magacoodeen iyo aabayaalkood oo magacyo aanay mudnayn ay isaga magacaabeen oo naftooda ay marka ku khadeeceen kuwaas marka macbuudaadkaas ay caabudayaan oo aan wax cibaadada mu- ay ka mudan yihiin aanay jirin waxayna sheegteen in maaragtay eh, waxaas ay caabudayaan magacyadoodu marka ti- ti- tilmaamo allah uu leeyahay laga soo qaatay oo allaat miday ku magacaabeen ilaahay cibaadada mudnaa bay ka soo qaateen oo i- yani allah bay ka- ka soo qaadanayeen ilaah cuzaana casiizay ka soo qaadanayaan manaatna waxay ka soo qaateen mannaan magaci ahaa iyagoo magacyada la ilxaad ku samaynayo oo shirki samaynayo marka alla wuxuu leeyahy afara'aytum laata walcuza bal ka warrama laata iyo cuza sanamyadaasi wamanaata athaalithata alukhra iyo ta saddexaad ee liidatay oo aada samaysateen alakum adakaru walahu lunha yani alla ma waxaad u yeelaysaan gabdhihii saa adigu sheeganaysaan yani idinkuna waxaad leedihin raggi lakum dakaru idinkii macnaha raggi baa idin sugnaado rag baad qaadanaysaan magacyadaasaad aada rabtaan walahu lunha isagana dhe- dhe- dhadigoodki tilka idan qismatun diiza taasi marka waa qeyb jaa'ir ah oo aan cadaalad ku dhisnayn in marka addoonkii uu alla iska fadilo oo iska sara mariyo dulmi ka weyn miyaa jira marka waa iska magacyo been calaa kulli xaal geedahaas iyo axjaashaas la caabudaayo waxaa la leeyahay yani waxaasay kasoo jeedaan magacyada allah loo sameynaa ama malaa'igii maaragtay ay ay rumuus u yihiin baa la leeyahay ay magacyaal u yihiin waxadiisu abi waaqid yaa iyadana daliil u ah ile mogta laatadaas iyo cusadaas iyo iyo iyo maaragtay waa un sanamyo ay sameeyeen waa iyagu oo dhagaxyo waa yani ge- geed geed ge- geedana waa la sheegay xadiidka abu waaqid leysi wuxuu ahaa kharajnaa maca nabiy sal l slm ilaa xunaynin rasuulka ale sal lla ly slama iyaan waxaan la aadnay ghaswatu xunayn oo dagaalkaasaan u raacnay wanaxnu xudathaau cahdin bikufrin annagoo macnaha gaalnimo ay nugu dhowdaho mar dhow soo islaamnay walilmushrikiina mushrikiintuna ay leeyihiin sidratun geed gob ah oo yackufuuna calayha ay ku ictikaafaan oo ag ag ag ag hogan yihiin wayanuutuuna biha aslaxatahum hubkoodana ay sursuraan iyagoo barako ka raadinaya yuqaalu laha la yiraahdo geedka waxaa lagu magacaaba daatu amwaad tii wax la sursuraaye famararnaa bisidratin yani geed baan soo marnay gob ah oo kuwaas kamid a ay waxaas ku samaynaayeen faqulnaa waxaan ihi ama macnaha ay markaas ayagu kuwaas aysan ayagu markaa aysan haysanin ku- kuwa iska madax banaan oo macnaha waxba lagu samaynayn yaan soo marnay ay leeyihiin faqulnaa waxaan ihi yaa rasuul allahi rasuulka allow ijcal lanaa daata amwaatin mid wax la sursuro noo samee kamaa lahum daata amwaatin nimanka aan soo marnay wixii ay lahaayeen oo kale oo hubka ay sursuranayeen iyo seefaha oo barako laga raadinayo alxadiis kaasina marka waa daliil kutusinaya in geedaha laftooda marka la caabudi jiray ila barakaysigaas waa nooc cibaado ah qaacidada afraad waxay tahay ana mushrikii zamaanina mushrikiinta zamankeenaan joogta agladu shirkan min alawaliina inay ka shirki daraayeen mushrikiintii kasii horeysay ayaga macnaha kuwii macnaha waqtigii nabiga joogay buu ka wadaa lianna alawaliina maxaa yeelay kuwii hore yushrikuuna fi rakhaa'i marka barwaaqa jirto ayay shirki samayn jireen wa mushrikuu zamaanina yushrikuuna fi rakhaa'i yani eh, marka barwaaqa jirtay shirki ku ki- ku dhici jireen wa yukhlisuuna fi shidati marka dhibku aada u daraadana macnaha ikhlaas bay samayn jireen oo allah keliyay tuugi jireen oy baryi jireen sida marka ay ka baqaan in doontu la gadoonto oo kale oo biyihii ay macnaha ku qarqoomaan ku maashoodaan allah keliya beri jireen markii dhulka la geeyana oo alla u badbaadiyana shirkigoodii meeshooda kasii wadan jireen ile markay baqaan yani dacaw allah mukhlisiina lahu diina alla sheegay inay allah baryaayeen oo cibaadada u saafi yeelaayeen فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أما فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فمنهم مقتصد ده فمنهم مقتصد wamaa yajxadu biaayaatina ila alkaafiruun wuxuu leeyahy marka shiikhu mushrikiintii hore marka barwaaqa jirto iyo shirki samayn jireen marka shidadu ku badatana ay aada u cabsadaanna cibaadada alleh ku gaari yeeli jireen isaga keliya macnaha baryi jireen wamushrikuu zamanina kuwa zamankeennan joogana shirkuhum daa'ima fi alrakaa'i washidda shirkigoodu waa mid iska daa'ima yani yakunu daa'iman fi alrakhaa'i washiddati waktiga barwaaqo lagu jiro iyo marka maarata dhibka daran uu jiraba wadaliilu qowluhu tacaala daliilkuna waa maxay yani qowlkiisa uu yihi faidaa rakibuu fi lfulki dacaw llaha mukhlisiina lahu diina haddii ay doontii fuulaan ila badda aad baa looga baqaayo waa iska dhib badan tahay dacaw llaha mukhlisiina lahu diina marka biyuhu kacaan oo mawjadihii kor u kacaan iyo hirarkii allay maaragtay tuugaan oy baryaan mukhlisiina lahu diina iyagoo diinka u saafi yeelaayo iyo cibaadadii iyo ducadii falamaa najaahum ila albari markii dhulkii la keenayna oo la badbaadiyey idaa hum yushrikuuna waa kuwo shirki samaynaaya marka dadkan waayahan dambe maaragtay yimid ee shirkiga samaynaaya waa ay ka duwan yihin kuwii hore waxaa la arkay iyagoo maaragtay markii dhibaatada ay qabsato duulal u wacanaaya oo lena badbaadiya marka haddee dadka jooga buldaanta waxaas ay ka jiraan waa ay fahmi karaan wax noocaas oo kale qofaan ku kalsoonahay oo haweena ii soo guurisay waxay tiri mid baan waxaan ku yidhi bay tiri intay maarata nin weliya tuugtay oo keligaa maad ma alla keligii barisid alla keligii maad tuugtid markaas waxay tiri maanaaba u haysta inuu ugu filan yahay ictiqaadkaa faasidkaa marka maarata la ictiqaadsan yahay marka duulalkii hore waxayba alle la caabudi jireen kuwo muqarabiina oo alle u dhow manaa nebiyaal iyo malaa'ig iyo saalixiin iyo ama geedo iyo dhagaxyo geede iyo dhagaxnaad mogtahay da wax caasiyaala ma ah laakiin dadkan dambe waxaa dhici karta in kuwo fusaaq iyo fujaara ay maaragtay ay tuugaanba marka haddaad tiraahdo oo maxay u tuugaayaan kuwaas ay u jeedaan inay faajiriin yihiin jawaabtu waxay tahay waxay ka baqaayaan shartooday ka baqaayaan sababtoo ah ictiqaad faasiday ka ictiqaadsan yihiinoo waxay isleeyihiin waxay leeyihin tasaruf ay leeyihin oo kownkan ku tasarufi karaan oo dhib ay idin soo gaarsiin karaan dadkii hore iyo dadkan waagi zamanka jo waxyaabihii ku kala duwan yihin waxaa ka mid ah kuwii hore waxay ictiqaadsanaayeen waxay ku sugan yihiin inay kasoo horjeedaan yani dacwadii ambiyada iyo rususha oo nebigu inuu allah keliya caabuda leeyahy way ogaayeen saa darteed ajacala alaalihata ilaahan waaxidan waa kuwa yiri oo kaan macbuudaadkii miyuu hal xaba ka dhigayay leeyihin in hada la shayun cujaab laakiin dulalkan dambe waxay sheeganayaan in waxa ay sameynayaan ayba diinta saxda ahayd ay tahay marka nimanka mushrikiinta hore waqtigii rasuulka sala allahu alay slam joogay maxay laa ilah illah u dhihi waayeen macnaha waxay ogaayeen inay loo diidaayo wax kale wax kasta oo kale in ay macnaha caabudaan in loo diidaayo ay khasabtaa inay ka joogsadaan marka qowl ahaan unbay maaragtay rumaysan yihiin moogiye ficil ahaan iyo macno ahaan waa diidan yihiin marba haddii allah keligiis in la caabudo ay kasoo horjeedaan mushrikiintii hore waxaas aan caabudayno mulki iyo tasarufay leeyihiin ma dhihi jirin waxay dhihi jireen ilaa shariikan laka ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa malak halkaasi u joogtay mutaakhiriintiina waxay leeyihiin dadkan anagu aan caabudayno tasarufay koonka ku leeyihiin ma caalamkayba maamulaan jaahiliyada hore marka shirkiga noocaas o kale ma aqoon jirin waxyaabaa kaloo kutusinaya inay macnaha kuwan dambe ay kuwii hore kasii liitaan mushrikiintii hore xagga cibaadada iyo shirki ka samayn jireen laakiin kuwan dambe shirkigoodu marka xagga cibaadada iyo rububiyada iyo magacyada alla iyo tilmaamihiisa wixii o dhan shirkigay dhex gelsheen oo tawxiid rububiya kuwii hore waa rumaysnaayeen ma diidanayn tawxiid rububiya laftiisa wax ka siiyeen waxaan duulalkan ay caabudayaan duulalkan dambe oo mushrikiinta zamankan dambe joogta waxay sheeganayaan in tuugidda iyo baryada dadkii saalixiinta la baryaayo oo ayaga wax la weydiisanaayo in xaq ay leeyihin ay tahay dadkaas saalixiinta ah oo xaq ay nagu leeyihin ay tahay oo haddii aan baryi weyno ay noqonayso yani kakanaan iyo qalafsanaan iyo xumaan iyo xaqiraad in aana ka socoto mushrikiinta hore wax iskuma hadli jirin mushrikiinta hore way qirsanaayeen shirkiga ay sameynayeen ilaa shariikan huwa laka waa kuwa leh ma garate kuwaas waaweyn oo macnaha ay caabudayaan ama ay wax ka rabaanna waxay ku magacaabi jireen waxaas ay sameynaan cibaadadooday ku magacaabi jireen waa caabudaynaa ay dhihi jireen laakiin kuwan dambe waxay leeyihin anagu rabbigeen waxma shariik yeelno marka ay dadkaas waaweyn ay caabudayaan ay wax weydiisanayaan ama raqbe ay u gashana waxay ku leeyihin maya jacayl baan ka wadnaa waana been marka mushrikiintii hore sidoo kale macbuudaadka ay caabudayeen dan adduun bay ka lahaayeen un yani qof ka maqan iyo qof ka lumay la hela iyo wax noocaas oo kale ah laakiinse aakhirina badbaadana ma aanan hayn sababto ayago bactiga waaba inkirsanaayeenba kuwa marka qaarkood yani yirahda bactiga hormaysanan waxaa dhec karta inay yihahdaan dee haddii annagana lasoo bixiyo yani xoole iyo owlaad maaragtay fiican baa heli doona oo allahna jecel laakiin mushrikiintan zamankan dambe joogta dadka ay weyneynayaan waxay ka rabaan danahoodii adduunyo iyo danahoodii aakhiraba inay maaragtay u sameeyaan mushrikiintii hore marka shacaa'irta alle way weyneyn jireen in alla lagu dhaarto xoogaa maaragtay lama fududeyn ayaga agtooda qofkii alla magan gala waa magan gelin jireen waxay ictiqaadsanaan jireen kacbada inay guryahooda guryaha sanamayada ay ka weyn tahay oo ka qiimo badan tahay laakiinse dadkii dambeeyey mushrikiin dambeysay waxaa dhici karta qofku inuu ku dhaarto alle maaragtay asagoo run sheegaya asagoo been sheegayaba laakiin kuwaas oo ictiqaadsan yahay asagoo been sheegaya marna uu ku dhaaran maayo sababta waa ka cabsana qofkii alla magan galana ma magan gelinayaan laakiin qofkii weligaas ay caabudayaan magan gala waa ay magan gelinayaan waxay kaloo ictiqaadsan yihiin in maaragtay qabriyadaas iyo la ag hogan yahay ay ka fadli badan tahay in masaajidii la dhex fariisto oo lagu ictikaafo oo alle lagu caabudo qaar badanna waxay ictiqaadsan yihiin in waxaas isagu uu caabudayo baryada la barya aho oo qabrigiisa ag joogo inay ka nacfi badan tahay faa-iidana dhaqso uga keeni og tahay in allah la baryo iyadoo masaajidii la joogo marka allah naga dhigo kuwa towxiidka ku dhinta oo maaragtay muwaxidiintii muslimiintii muminiintii iyo saxaabadii rasuulka sal slm iyo taabiciintii iyo taabici taabiciinkii raaca oo ariiqooda iyo towxiidkooda ku dhinta allah naga dhigo shirkiga iyo maaragtay wixii la halmaalan ilaahay hanaga badbaadiyo oo dad maaratay iimaan leh oo muwaxidiin allah nagu nooleeyo annagoo ah islaamkii iyo sunnadana allah nagu dilo oo shirkiga iyo kufriga iyo bidcadana allah naga fogeeyo meeshaasuu marka ku dhammaaday kitaabkii yaraa ee alqawaacid alarbac ahaa wabillahi towfiiq